Tababarkan waxa uu ka yimid Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowladda Hirshabelle ee goobta Hano kumanida dhalinyarada degmada Warshabeelle ee deegaanada Hirshabelle iyo waliba ujeedkii yahay in dhalinyarada la bara walbaradowga madaniga iyo hagowga arrimo deegaanka wayba tababarka ku faa'iideysadeen dhalinyarada iska jarta kuray gabdha oo la kushal xulay xaafado degmada iyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha la kaaladaasi hay'adda FCA wayba furitaanka tababarka ku qayb galay gudoomiyaha degmada Hano kumid ee howlwadeenada wasaaradda arrimo gudo an koreyntii la taliya arrimo hoose ee wasaaradda arrimo gudo dowladda hirshabelle ku hadlay furitaanka tababarku soona sharaxaad ku bi ujeedshay laabirku u saameeyo sida sida bulshada u saameeyo kaalinta dhalinyarada ka qaadan karaan si maxay tahay isbeddelka cimilada tababarkaani waxaa xeelin oo activitee kaleeto ay qayb ka tahay ololada lagu loogu kamid yahay isbeddelka cimilada magaalada in wax looga qabto nadaafadda looga shaqeeyo oo ololo ballaaran ah oo nadaafadda magaalada looga shaqeyn doono waxaa loogu dambeyn doonaa kulan weyn oo rabna inay maamulka degmada iyo maaragtay dhalinyarada iyo xubnaha kale bulshada isku yimaadaan si wixii halkaan looga doodnay iyo waxa la qaban karo looga doodo ujeedka barnaamijkeedu waa intaa dhanka kale gudoomiyaha degmada warsheekh ee dowladda hirshabelle ayaa sheegay in tababarkan uu soo iigo muhiimad gaara engle dhalinyarada degmada iyo deegaanada hooskoyo maanta waxaan halkaan u jeedna waxay tahay dhalinyarada qaybta ay ku leedahay horumarinta degmada amba horumarinta deegaanka haddii ay tahay waxbarashada hadday tahay caafimaadka hadday tahay dib u dhiska degmada waxaasoo dhan waxaa waaye sidii dhallinyarada uu qayb ugu qaadan lahayn dowladaha hoose waxaa loo aasaasay waxay tahabo in dadka maamulka loo soo daadejiyo xaafadaha iyo guryuhu ay maamulka dadka joogo ay qayb ka noqdaan waxbarashadana ay meesha ay maraysiiyo dadka sidii loogu dhiirigin lahay ay qayb ka qaataan caafimaadka sidoo kale iyo horumarinta waxaan marka maanta aad ugu faraxsannahay in dhallinyaro aad u qurux badan oo yaryar iskuulka dhigana qayb qaybna jaamacadaha dhiganayaan qaybna ay yihiin dhalinyaro shaqaysato halkan laysugu yimiday barnaamijkana lagala qayb qaadanayo waxaan rabaa marka inaan kula dardaarmo dabeerhaali ka naqdo madaxdii mustaqbalka idinka waayo madax inaad naqatan waxay u baahan tahay shaqo dheer oo ay ugu horeyso inaad waxbarashadaada hagaajisid inaad baxda samaysid amba seertin aad samaysid shirkana waa noo furan yahay aadaa mahadsantihiin walbaradowka madaniga iyo hagowka arrimo deegaanka in la baraa dhalinyarada waliba kaalin ku qaadaase horumarka bulshada iyo dalkaba